waxaa xilligan banaanka usoo baxday kala fikir duwanaanshihaas halka ku haysta arrinta etoobiya xildhibaanada laga soo doorta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaanadan shir jiraad ku qabta magaalada muqdisho ayaa sheegay in arrinta masar iyo ethoobiya u dhexaysahay ay taa khatar iyagoo ku eedeeya dowladda xilligan in maamulka koonfur galbeed ka jirta deganaanshiha ka abuureysa xiisas siyaasadeed taasay xuseen in dagaalka u dhexeeya masar iyo ethoobiya webiga niil hadda loo soo rarayo gobolka sida uu ku sheegeen war-saxaafadeed muqdisho uu ku akhriyay mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka wuxuuna ku eedeeyay dowladda dhexe ee soomaaliya xilligan inaysan ka fiirsanin arrintan
marxaladaha cusub ee amniga siyaasadda iyo dowladdhiska uu dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaacyo sabab u ah wadatashi la'aan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo tallaabooyin badan iyo go'aanno masiiri ah kuwaasoo aanu u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka nolosha dadka xasiloonnida siyaasadda amniga iyo dowladdhiska haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeenna ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonnida dadka iyo deegaannadaba waxaannu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga niil u horseedi kara dagaallo ka qarxa mandaqa geeska afrika oo lagu hoobto iyo waxyeello soo gaarto dadka loo soo raro gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laba waxaan waxaannu ugu baaqnay ummadda soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonnida dalka waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa si guud shacabka reer koonfur galbeed guud ahaan iyagoo duruufo nololeed aad u adag ee haystaan muujiyey karti iyo iskutashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadowga nabaddiidka ah ee al-shabaab oo si xaqdara ah u bannaystay nafta maalka iyo xoolaha shacabka soomaaliyeed waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin gunaanud baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arrintaas wuu ka guti waxaana ka mid ah gobonnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee dalkeenna hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada koonfur galbeed oo ah iskutashiga waa inay ku bogaadiyaan laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u hersaydaan maaha dowlado isdagaalsanna in la isku ballamiyo inay isku duldagaalaan dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga habboon yahay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka lagana soo doorta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa si weyn kaga hor yimid xildhibaanadii shalay shirka jaraa'id ku qabta muqdisho wuxuu sheegay wax laga xumaaday ay tahay in xildhibaano ka tirsan golaha taageeray u muujiyaan dowladda etoobiya xilligan annagu waxaan u aragnaa arrin aada nasiib darro ah in xildhibaan soomaaliyeed maanta la joogo oo gobonimadii iyo madax banaanidii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu soo hadgudbay in weliba golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan etoobiyaan ah wadanka jooga iyo etoobiyaana ka fiican iyo etoobiyaana sidaa noo soo sameey anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aada u nasiib darro weyn waaye markay timaada madax banaanida gobonnimada midnimada ummadeed iyo daleed iyo wadankan lama siyaasadeyn karo mana aha mid lagu gorgortami kara mid siyaasad la dhexgelin karana uma aragno marka saaxiibadeen waxaan u sheegaynaa de iyagu naftooda aragtidooda oo ma ahayn oo waa la soo abaabulay annagu waxaan aaminsanahay marka qof la taageersan yahay iyo qof oo aan laga soo horjeeda maaha qadiyadda maanta waxay taagan tahay ummadan waxay lahayd oo awowyaasheen ay usoo dagaalameen aabayaasheen ay soo diideen oo ah madax banaanadii wadaneed oo adduunyadu ay isku xishmaysay wadan inuusan ku xadgudbi karin wadan kale madax banaanadiisa iyo gobonnimadiisa marka saaxiibadeena waxaan leenahay aan ka codsanaynaa inaynan siyaasadayn siyaasad aanan la gelin gorgortan laga gelin in gobonimadii soomaaliya dowlad soo faragelisay maanta aan golihii shacabka hortiisa aan ugu xiilano oon afhayeen ugu noqono waa nasiib darro aada u weyn waxyaabaha la siyaasadeynayana kama mid aha gobonnimada iyo madax banaanida wadaneed iyo midda dadeedba marka waxaan isleenahay arrintaas saaxiibada ku kacay inay ka waantoobaan ummadan soomaaliyeedna ay ka raaligeliyaan qof kastoo soomaaliyeed aad bay u danqinaysaa marka la yidhaahda dadkii kusoo gardarooday badday iyo dhulkii ummadan ay lahayd mustaqbalkana de ilmihii iyo de wax soomaali ay leedahay ah baa xildhibaanadiini maanta raalli ay ka yihiin ummaddaa soomaaliyeed waxay ku farxaysa malaha saaxiibadeena waxaan ka codsanaya inay raaligelin ka siiyaan ummaddaa soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed xilligan waxaa muuqanaysa xubnaha golaha shacabka ku metelaya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inay ku kala fikir duwan yihiin ciidamada ethoobiyaanka ee jooga gudaha soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay ka mid yihiin howlgalka midooda afrika ee admis mustaqbalkooda dhow cabdulqaadir okey v o a muqdisho